بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين waxaanu meeshaan ka bilaabaynaa dersigeennii toddobaad ee kitaabkeennii caqiidatu alcawaam dersigeennu caawa insha allah wuxuu ka hadli doonaa acmaamuhu sala allahu calayhi wasalama nabiga adeeradii wa cammaatuhu iyo nabigeenna ee dayaalkiis qaybta ugu dambaydana dersigeenna caaw waxaan ku qaadan doonaa haddii ilaahay idmo al-israa waalmicraaj dheelmintii nabi moxamed calayhi salaatu wasalaam la dheelmiyey iyo korintii samaawaadka loo koriyey saddexdaas qaybood ayuu caawa dersigeennu ka hadli doonaa insha allah kitaabkan waa kitaabkii sagaalaad kutubihii yaryarka ahaa midkii sagaalaad weeyi dersigiisii toddobaad baan qaadanaynaa waxaan hore uga soo hadalnay qaybihii ku saabsanaa masaa-isha caqaa'idka iyo bisinka salliga sifaadka ilaahay sifaadka rususha u waajibay kuwa ka mustaxiilka ah malaa'igta kuwa in la barto tafsiil ay waajib tahay kutubaha ilaahay soo dejiyey abtiriskii nabiga calayhi salaatu wasalaam nabiga hooyooyinkii nuujiyey nabigeennu meeshuu ku dhashay iyo meeshuu ku geeriyooday nabigeenna da'diisu intay ahayd markii nabi laga dhigayo calayhi salaatu wasalaam ama loo waxyoonayey zawjaadkii nabigeennan ka soo hadalnay sidaasoo kale calayhi salaatu wasalaam zawjaatu rasuulillaah hore baan uga soo hadalnay nabigeenna calayhi salaatu wasalaam haddana waxaan ogaanaynaa adeeradiis xamzatu cammuhu wa cabbaasun kadaa cammatuhu safiyatun daatu xtidaa cammuhu xamzatu saxaabiga xamse la yidhaahdo cammuhu nabiga adeerkii weeye calayhi salaatu wasalaam wa cabbaasun sayidanaa cabbaasna kadaa xamsuu la mid yaho waa nabiga adeerkii cammatuhu waa khabar muqadama safiyatunna waa mubtada mu'akhara daatu xtidaa'inna waa sifo safiya laga tilmaamay daatu waa mudaaf ixtidaana waa mudaaf ilayhi safiyatu safiya binti cabdilmudalib gabadha la yidhaahdo safiyadaasoo daatu xtidaa'in dayasho u saaxiiba cammatuhu nabiga eeddadii weeye calayhi salaatu wasalaam cammatuhu nabiga eeddadii safiyatu safiyo weeye safiyadaasoo daatu ixtidaa'in dayasho u saaxiiba kitaabkan sidaan horeba u soo sheegnay waa kitaabka la yidhaha caqiidatu alcawaam waa kitaabkii macnaha dalkeenna soomaaliya aada ogaa jirtay in lagu xafido oo la akriyo alfaaddiis xamzatu cammuhu wa cabbaasun kadaa cammatuhu safiyatu daatu xtidaa nabiga marka calayhi salaatu wasalaam adeeradiisu ilaa toban iyo labay gaarhaan tobanna waa la sheegaa kow iyo tobanna waa la sheegaa toban iyo labadaa adeerada nabiga calayhi salaatu wasalaam oo nabigu lahaa nabi moxamed markii rasuul laga dhigay afar ka mida baa soo gaartay inta kale ka hor bayba geeriyoodeen afartaa nabiga wakhtigii rasuul laga dhigay soo gaadhay laba way muslimeen labana gaalnimay ku dhinteen baa la yidhaahdaa labada muslimkaabuu noo qoray kitaabku waa sayid xamse oo dagaalkii lagu dilay uxud iyo sayidina cabbaas ibnu cabdilmudalib labada adeer weeyaan waa laba saxaabi oo ka mid ah saxaabta nabigeenna calayhi salaatu wasalaam labada kaleoo islaamka aan qaadan oo nabi moxamed wakhtigii rasuul laga dhiga noolaa waa abutaalib oo nabiga adeerkii soo xanaaneeye ah oo markii ugu dambayd oo naftu ka baxayday nabigeennu calayhi salaatu wasalaam uu yidhi adeerow ku dhawaaq tawxiidka aan berri kaaga marakace maalinta qiyaamo markaasuu yidhi kani wuxuu ku sugnaanayaa diinta aabbayaalkii bur waa diida tawxiidka inuu ku dhawaaqo maxaa yale ilaahay hanuunka uma qorin adeerka labaad oo gaalnimada ku dhintana waa abulahab ood qur-aanka ku aragteenoo looga sheekeeyey tabbat yadaa abii lahabin qur-aankaaba looga sheekeeyey nabiga marka calayhi salaatu wasalaam adeeradiisa waxaa la yidhaahdaa waxay gaarayaan toban iyo laba ayay gaarayaan toban iyo labadaa midka ugu horreeya waa xamze gabar la yidhaha haala bintu uhayb baa dhashay kan labaadna waa cabbaas qayla ayaa hooyadii la yidhaahdaa bintu xabbaan haddee xamse waa nabigeenna adeerkii nabigana walaalo bay ahaayeen oo xagga nuugmaday rasuulkii isagu walaalo ku ahaayeen le'anna xamse iyo nabigaba gabar la yidhaha suwayba waa addoon abulahab lahaa ayaa wada nuujiday afar sanow nabiga ka weynaay laba sanana waa la sheegaa xamse waxaa loo oqoon jiray asadullaahi wa asadu rasuulihi libaaxi ilaahi iyo libaaxi nabi moxamed calayhi salaatu wasalaam dagaalkii beder buu ka qayb galay iyo dagaalkii uxud dagaalkii uxud baana lagu dilay oo nin la yidhaha waxshi la yidhaahdo oo kabacdi soo islaamay baa dilay dagaalkii uxud gaalo badan buu isaguna uga taqallusiyey isagana waxaa la gaarsiiyey siddeetan iyo dhowr dhaawac oo seef iyo waran iyo iskugu jira leeb markii dambena halkaabuu ku shahiidoobay sayidu shuhadaa ayaa loo yaqaan ama khayru shuhadaa maalinta qiyaamo marka waxa weeye saxaabigaas hadda xamsa la yidhaha waa nabigeenna adeerkii calayhi salaatu wasalaam amaa cabbaas adeerada nabiga midka ugu yar buu ahaa nabigow laba sano ama saddex sano ka weynaa dagaalkii beder gaaladow la socday isagoo lasoo qasbay dadkii lasoo qifaashay toddobaatan gaalna gacantaa lagu soo dhigay maalinkii beder toddobaatan gaalna waa la dilay oo abujahal ku jiro oo asxaabta ayaa nasriga dagaalkii beder helay gaaladii lasoo qabqabtay buu ku jiray cabbaas nabiga adeerkii calayhi salaatu wasalaam maalinkaa maalinkaa naftiisa ayuu furtoo lacag buu dhaqaalo ayuu bixiyey maka khaybaro intaan la furan ka hor buu islaamay macnaha waktigii fatxu maka iyo islaamnimadiisu ayy ayuu soo daahiriya baa la yidhaahdaa maalinkii xunaynna wuu ka qayb galay oo dagaalkii xunayn oo fatxu maka ku xigana wuu ka qayb galay soddon iyo labo hijradu markay marayso nabi moxamed iyo macnaha kabacdi khulafadii kabacdi wakhtigaasuu geeriyoodaa la yidhaahdaa siddeetan iyo siddeed sane sayidinaa cabbaas isagoo jirow geeriyooday wa sallaa calayhi cuhmaan ibnu cafaan waktigii khulafada macnaha waktigii khulafada waxaan ka wadaa saddexda khaliif saddexda khaliif oo markii waxa weeye sayid abubakar iyo sayidinaa cumar iyo sayidinaa cuhmaan saddexdoodaas buu soo gaaray waktigaas sayidinaa cuhmaan ayuu geeriyooday khilaafadaas wakhtigeeda adeerka labaad marka oo muslimkaa waa adeerkaa sayidina cabbaas weeyaan xamsena waan ogaanay wakhtigu geeriyooday sanadkii saddexaad hijrada dagaalkii uxud ayaaba lagu dilayba adeerka saddexaad oo nabi moxamed calayhi salaatu wasalaam abu daalib baa la yidhaahdaa faadima bintu camar baa hooyadii loo yaqaanaa nabiga calayhi salaatu wasalaam aabbihii cabdillaahi iyo abu daalib isku hooya bay ahaayeen abu daalib sida raajixa gaalnimuu ku dhintay abu daalib waa kunyadiisii magaciisa cabdumanaaf baa la yidhaahdaa abu daalibna waa kunyadiisii abu daalib marka sidaas baa lagu tilmaamaa sanadkii tobnaad oo bicsada nabigeennu rasuulkeennu konton sano ou marayo ayuu abu daalib geeriyooday maka ayuuna ku geeriyooday isaga iyo ummunaa khadiijana halka isku mudday geeriyoodeeno saddex habeen baa udhexayday baa la yidhahdaa adeerka afaraad oo nabi moxamed calayhi salaatu wasalaam abulahab weeye abulahab oo ahlunaarka ahaa qur-aanka lagu sheegay tabbat yadaa abii lahabin qur-aankaa lagu caddeeyey abulahab hadde waxa weeye holaca naareed baa loo aabba looga dhigayba cabdulcuzaa magaciisa la yidhaahda waa gaal qur-aanka naska qur-aankaa lagu caddeeyey wou dhintay markau dhintay kabacdi dagaalkii beder markii laga soo laabtou abulahab geeriyooday sanadkii labaad hijrada nabiga calayhi salaatu wasalaam ka bacdi cudur baa ilaahay ku riday dagaalka farxadda muslimiinta iyo guushoodu ka naxay baa la yidhi marka cudur baaba ku dhacay saasuu ka bacdi u geeriyooday abulahab gaalka la yidhaahdo markuu dhintay kabacdi baa waxaa ru'yo ku arkay sayidinaa cabbaas markaasuu yidhi abulahabow bal waran markaasuu yidhi naar baan ku jiraa laakiin habeen walbo isniina naarta waa layga fududeeyaa halkaa macnaha suulka godkaa hoostiisa ah ayuu sidaa inta farta ugu taagay oo yidhi meeshaasaa wax yaroo qabooba layga cabsiiya maxaa yeelay habeenka isniinta ahayd oo nabi moxamed calayhi salaatu wasalaam ou dhashay ayaa waxaa iisoo bishaarayday addoontaydii suwaybiyo ee suwayba markaasaan xoreeyey faraxii aan farxay habeenkii nabi moxamed dhashay ayaa habeen walbo isniina wax yaroo birbirka yarka ah qabowga aan ku helaa buu yidhi adeerka shanaad oo nabigeenna calayhi salaatu wasalaam xaras baa la yidhaahdaa adeerka lixaadna zubayr baa la yidhaahdaa islaamka sooma gaarin adeerka toddobaadna xajli jaxli baa la yidhaah xajlina waa la sheegay adeerka waxa weeye sideedaadna cabdulkacb baa la yidhaahdaa islaamkaasna sooma gaarin wax carruurana ma dhalin adeerka sagaalaadna qasam baa la yidhaahdaa qasam waa qaas iyo sa iyo miim adeerka macnaha waxa weeye ee sagaalaad ee tobnaad waxaa la yidhaahdaa oo magaciisa loo yaqaanaa diraar baa la yidhaha weeyaan adeerka sagaalaad diraar baa la yidhaahdaa adeeradii nabigeennu ku jiraa calayhi salaatu wasalaam adeeradii rasuulka ayuu ku jiraa weeyi diraar baa la yidhaahdaa adeerka tobnaad kow iyo tobnaad khaydaaq ayaa loo yaqaanaa weeyaan khaydaaq bifatxi alkayni almucjama khaydaaq ayaa la yidhaahdaa waa adeerka tobnaad weeyaan kow iyo tobnaadaan rabaa adeerka toban iyo labaad muqawim ayaa la yidhaha ama muqawam labadaba waa la akriya hadda nabigeenna calayhi salaatu wasalaam ee dayaalkiisa haddii laga hadlo la yidhaahdo lix eedow nabigu lahaa calayhi salaatu wasalaam hadda kitaabku wuxuu noo qorayaa hal eedo oo eedayaalkaas ka mid a waa safiya safiya zubayr bin cawaam saxaabiga layidhaha hooyadii weeye haalatu bintu hayb ayaa iyadana sii dhashay magaalada madiinay ku dhimatay wakhtigii sayidinaa cumar madaxweynaha islaamka uu ahaa sanadkii labaatanaad hijrada iyadoo toddobaatan iyo saddex sano jirta qubuurta baqiic baa lagu duugay keligeed baa muslim ka ahayd ee dayaalka nabiga aqwaasha qaar baa sidaa odhanaya aqwaasha qaarna waxay leeyihiin keligeed kama ahayn keligeed kama ahayni waxaa kaloo ka mid ahaa eedayaalka macnaha asxaabta noqday oo nabi moxamed eedayaalkiisa ah arwa iyo caatika ayaa ka mid a arwa wa caatikata wa thaanihaa arwa wa haalisuhaa caatika labadaasaa ka mida weeyaan khilaaf baase ka taagan islaamkooda midda afraad umu xakiim baa la yidhaah albaydaa midda shanaad baratu ayaa la yidhaahdaa eeddada lixaadna umayma ayaa la yidhaahdaa saddexdan dambe ayagu muslim ma ahayn hadda waxa weeye sidaas weeyaan nabigeenna calayhi salaatu wasalaam eedayaalkiisii baa lagu xisaabiyey eedayaalkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam safiya caatika arwa saddexdaasa muslim aheed baa la yidhi safiya waa mutafaq labadaanna khilaaf baa ku jira nabigeenna calayhi salaatu wasalaam wuxuu lahaay abtiyaal saddexa iyo laba habar yar abtiyaalka nabi moxamed iyo habaryarihiis de laysku daro waa shan nabiga nabigeenna calayhi salaatu wasalaam abtiyaalkiisu waa saddexoo aswad cumayr cabdiyaquusa saddexdaas weeyaan waqtulfatray dhinteen kulligood habaryaraha nabigeenna calayhi salaatu wasalaam waa labo fariidatu iyo faakhita ayaa la kala yidhaahdaa nabigeenna calayhi salaatu wasalaam marka waan ogaanay waalidiintiisii ama abtiyaal u ahaa ama adeerro u ahaa ama habaryaro u ahaa ama eedayaal u ahaa owlaaddiisii sawjaadkiisii iyo abtiriska noocaasoo dhanna waan ogaanay waxaan gelaynaa marka insha allah nabigeenna calayhi salaatu wasalaam al israa waalmicraaj dheelmintii iyo korintii nabi moxamed samaawaadka loo koriyey iyo dheelmintii nabiga la dheelmiyey calayhi salaatu wasalaam wa qabla hijrati nabi lisraa min makatin laylan liqudsin yudraa wa bacda israa'in curuujun lisamaa xataa ra'a annabiyu rabban kallamaa min gayri kayfin wanxisaarin waftarad calayhi khamsan bacda khamsiina farad nabiga calayhi salaatu wasalaam dheelmintiisa iyo israhiisa iyo samaawaadkoo loo koriyaa laga hadlayaa sheekha kitaabka qora wuxuu leeyahay wa qabla hijrati nabi lisraau alisraa waas waa mubtada ah darafkuna wuxuu noqonayaa khabarkii ayuu noqonayaa weeye waalisraa'u dheelmin min makkata laga dheelmiyey leylan fii leylina la dheelmiye nabiga calayhi salaatu wasalaam liqudsin ilaa qudsin baytulmaqdesna nabiga loo dheelmiyey qudsigaasoo yudraa la ogaanayo qabla hijrati nnabiyi nabiga hijradiisa horteed buu ahaaday waalisraa'u dheelmin min makkata nabiga laga dheelmiyey leylan fii leylin habeen madow la dheelmiyey liqudsin ilaa qudsin baytulmaqdes loo dheelmiyey qudsigaasoo yudraa la ogaanayo qabla hijrati nnabiyi nabiga hijradiisa horteed buu ahaaday calayhi salaatu wasalaam nabigeenna calayhi salaatu wasalaam isrihiisu wuxuu ahaaday dheelminta nabiga la dheelmiyey oo maka laga dheelmiyey hijrada nabigay ka horrayda calayhi salaatu wasalaam wa bacda israa'in curuujun lissamaa xataa ra'a annabiyu rabban kallamaa wa bacda israa'in israha bacdigiina curuujun korin korin baa ahaatay lissamaa'i nabiga samada loo koriyey isrihii markuu dhammaaday nabigeenna calayhi salaatu wasalaam samaawaadkaa loo sii gudbiyey sala allahu calayhi wasalam marka curuujku wuxuu ka dambeeyaa israha ayuu ka sii dambeeyey wa bacda israa'in dheelminta bacdigeedna curuujun korin baa ahaatay lissamaa'i samada xaggeeda nabiga loo sii koriyey xataa ra'a annabiyu ilaa nabigu ou ka arko rabban rabbi rabbigaasoo kallama rabbiguba nabi moxamed la hadlay calayhi salaatu wasalaam min kayri kayfin kayfiyad la'aanna ilaa uu nabigu ka arko rabban rabbigaasoo kallama la hadlay rabbigiibaa nabiga la hadlay calayhi salaatu wasalaam rabbigaasoo min kayri kayfin kayfiyad la'aan ahaaday wanxisaarin koob mid la'aan ahaaday waftarada ilaahay wuxuu ku waajib yeelay calayhi nabi moxamed dushiisa khamsan shan salaadood buu ilaahay u soo dhiibay shantaas salaadood oo bacda khamsiina konton bacdigood ahaaday khamsiinkaasoo farada ilaah oo waajibiyey wa bacda israa'in dheelminta bacdigeed curuujun korin lissamaa'i samada loo koriye nabiga xaggeeda ahaatay calayhi salaatu wasalaam xataa ra'a annabiyu ilaa nabigu ou ka arko rabban rabbi rabbigaasoo kallama nabi moxamed ou la hadlay ama rabbigu nabi moxamed la hadlay calayhi salaatu wasalaam nabigu ilaahay buu soo arkay rabbigaasoo min kayri kayfin kayfiyad la'aan ahaaday wanxisaarin koob mid la'aan ahaaday waftarada ilaahay wuxuu ku waajib yeelay calayhi nabiga dushiisa khamsan shan salaadood khamsiga shantaasoo bacda khamsiina konton macnaha waxa weeye ka dambeeya kontonkaasoo farada ilaahay uu waajibiyey nabigeenna calayhi salaatu wasalaam dheelminta la dheelmiyey iyo samaawaadka korinta loo koriyey rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaan mawduucaani ama sheekha uu dersigaan uga hadlaya hadda kitaabkan sidaa horeba u soo ogaanay dersigii saan toddobaad caawa al-israa waalmicraaj uu ka sheekeeya dheelminta nabi moxamed la dheelmiyey iyo korinta nabigeenna suuban calayhi salaatu wasalaam samaawaadka loo koriyey ayuu ka hadlayaa nabigeenna calayhi salaatu wasalaam ilaahay subxaanahu wa tacaalaa baa dheelmiyey hadda waxaa la yidhi qofka mukallafka ah ama qaangaarka waxaa wujuub ku ah in uu ictiqaadiyo ana allaha akrama nabiyahu bilisraa'i waalmicraaj nebi moxamed ilaah inuu karaameeyey al-israa waalmicraaj baa lagu karaameeyey habeen madoobaa nabiga la dheelmiyey weliba muddo gaaban bay ahayd baa la yidhi aqwaasha qaar baa waxay qabaan culummada qaar afar saacadood ama saddex saac ama ka yar bayba ku soo dhammaatay arrintaas aqwaasha qaar baa waxay odhanayaan qadiijo dhinacay u jiiftay aan ka rogmanin laakiin hadda qadiijo wakhtigaa dheelminta ma soo gaartaba adigu nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam sida qur-aanka lagu caddeeyey ilaahay baa qur-aankiisa uga hadlay dheelminta nabiga calayhi salaatu wasalaam dheelminta nabiga la dheelmiyey qur-aankay ku sugnaatay waxay ku sugnaatay bilkitaab waasunna wa ijmaaci almuslimiin hadda qofkii inkirana xukunkiisa waad garanaysaa diinta ayuu ka baxayaa ilaahan ka meen galnay nabigeenna calayhi salaatu wasalaam waxaa la dheelmiyey taariikh maalin ahaan ama habeen ahaan macnaha ma ayaamkay ahayd baa laysku khilaafaa laakiin isniintaa loo badan yihi ma isniin bay ahayd ma jumcay ahayd ma sabti bay ahayd isniintaa loo badan yihi bishii nabiga la dheelmiyaa laysku khilaafaa ma ramadaan bay ahayd ma shawaal bay ahayd ma rajab bay ahayd ma dilxijay ahayd rabiiculawal may ahayd rabiicu thaani miyay ahayd ilaa lixdaa qowl baa ku jira laakiin waxaa ugu raajixsan nabi moxamed calayhi salaatu wasalaam bisha rajab labaatan iyo toddobadeeda ayaa nabi moxamed la dheelmiyey habeen isniina calayhi salaatu wasalaam hijrada intuusan u bixin muddo ka horrayda hal sano ayaa nabiga la dheelmiyey calayhi salaatu wasalaam waxaa la yidhi nabigeenna calayhi salaatu wasalaam bishaabaa la dheelmiyey hadda bishaa la yidhaha rajab waxay ka mid tahay bilaha afarta bilood oo ashurulxurumka la yidhaahdo waa bishii uu dhacay dheelminta nabiga calayhi salaatu wasalaam xaadisada saddexaadi waxa weeye duulaamadii nabigu duulay duulaankii ugu dambeeyo qaswatu tabuuka loogu magac daro bisha rajab bow isaguna dhacay baa la yidhi xaadisada afraad hijradii ugu horraydo asxaabtu ay u baxeen ardulxabasha bishaa bishaa rajab la yidhaahdo ayuu dhacay duulaamada nabiga duulaankii ugu dambeeyena bishaa la yidhaha rajab ayuu dhacay marka taariikhahaasoo dhan baa ku sugan nabigaa la dheelmiyey bisha rajab bilaha xurmadala bay ka mid tahay duulaamada nabiga duulaankii ugu dambeeyo qaswatu tabuuk ayaa bishaan dhacay qaybta afraad asxaabta hijradii ugu horrayday oo ardulxabasha ay u baxaan hijratu luulaa ilaa ardilxabasha bishaan rajab bay ahayd baa la yidhi nabigeenna calayhi salaatu wasalaam xaggee laga dheelmiyey xaggeerse loo dheelmiyey dheelmintuse waa nuuceh maxaase lagu dheelmiyey nabigeenna calayhi salaatu wasalaam meesha laga dheelmiyey qur-aankaana la kugu sheegay ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala subxaana aladii bismi illaahi araxmaani araxiim subxaana aladii asraa bicabdihi leyla min almasjidi alxaraami ila almasjidi alaqsa aladii baaraknaa xawlah linuriyahu min aayaatina inahu huwa asamiicu albasiir ilaahay baa qur-aanka ku caddaynaya nabigeenna calayhi salaatu wasalaam meesha laga dheelmiyey qur-aankaaba lagu caddaynaya waad u jeedaa weeyaan min almasjid alxaraam ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu noo sheegayaa nabigeenna in laga dheelmiyey min almasjid alxaraam in laga dheelmiyey laga bilaabo masjidkaa xurmada badan ilaa masjidka la yidhaha baytulmaqdes oo masaajidda ugu weyninka badan halkaabaa loo dheelmiyey weligii masjidkaasi ma buuxsame ayaa layidhi lakiin habeenkii nabiga la dheelmiyey masjidka dhan baa buuxsamay makhluuq baa kasoo buuxsamay nabigeenna habeen madow baa la dheelmiyey calayhi salaatu wasalaam habeen madow baa nabiga la dheelmiyey sala allahu calayhi wasalam oo dheelminta rasuulku waxay dhacday habeen bay dhacda baa la yidhaahdaa calayhi salaatu wasalaam dheelminta nabigu calayhi salaatu wasalaam habeen madow bay aheed baa la yidhi nabigeenna calayhi salaatu wasalaam waa la dheelmiyey mar haddii la yidhi hadda rasuulka calayhi salaatu wasalaam maxaa lagu dheelmiyey macnaha maxaa lagu qaaday oo lagu dheelmiyey nabigeenna calayhi salaatu wasalaam wuxuu ilaahay ku ku dheelmiye u soo diray buraaqa macnaha geenyo ayaa loo soo diray oo xayawaanaadka afarta lugooda ka leh ka mid a lama odhan karo waa lab ama waa dadig tilmaanteeda xadiiska nabiga lagu tilmaamay buraaqada way ka yar tahay baqasha dameerkana way ka weyntahay marka ay soconayso bsama bayna asamaa waalardi bay dheelmintu ahaade ilaa hawadan dhexaa lagu dheelmiyey sida diyaarad duulaysa labadeeda lugood oo hore muntahaa darafihi ayuu halkii marba ay dejinaysa baa layidhi markii waxa weeye ay sidaa u soconayso meel kore ay sidaa macnaha u gelayso labada lugood way dheeraanayaan markay hoos u hoobanaysana daalad iyo daahu baa la yidhaahdaa marka sidaasay nabiga ula hoobanaysa calayhi salaatu wasalaam buraaqaasaa nabiga loo soo diray sala allahu calayhi wasalam jannada in laga soo diray baa xataa la sheegaa xayawaankaas oo macnaha geenyadaa nabiga loo soo diray calayhi salaatu wasalaam nabigu waa raacay sala allahu calayhi wasalam waa lagu dheelmiyey calayhi salaatu wasalaam buraaqadii ayuu nabigu raacay sala allahu calayhi wasalam marka dheelmintu waa intaa u dhaxayda min almasjid alxaraam ila almasjid alaqsa inta u dhexayda weeyaan waxa la dheelmiyey waa jismigiisii iyo ruuxdiisii maxaa yeelay imaamu alfakruraasi iyo waxay leeyihiin mar haddii la yidhi subxaana aladii asraa bicabdihi leylan cabdi maxaa la yidhaahdaa alcabdu ismun limajmuuci aljasadi waaruuxi macan baa la yidhahda hadda cabdigu waa jismiga iyo ruuxda wada jira ee ruuxda bis addoon lama yidhaahdo isruhu wuxuu ku sugnaaday qur-aanka sunnada ijmaacu lmuslimiin faman ankarahu kafara qofkii diidaa waa gaaloobayaa ilaa qur-aankiibuu beeniye aayaadka ilaahay xikmaddaasaa loo dheelminayaa in la tusiyo linuriyahu min aayaatina micraajkuna wuxuu ku sugnaaday axaadiista mashhuurka ah qofkii diidaahay faasiq buu noqonayaa laakiin kufri lagu tilmaamin maayo nabigeenna malaku jibriil iyo mikaa'iil baa u yimid nabigeenna calayhi salaatu wasalaam markii la dheelminayey inta aan la dheelminin ka hor waxaa la sheegaa sadar xab sadrigiisa ama xabadkiisa in la jeecay iyo qalbigiisa oo markaa ay mayreen baa la yidhi maa u zamzamka iyo lagu mayray afar mar bayna jeexiddaas nabi moxamed xabadkiisa la jeexa ay dhacday xaliima sacdiya nabigu markuu la joogay calayhi salaatu wasalaam markii uu qaangaaray nabiga calayhi salaatu wasalaam markii rasuul laga dhigay nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo habeenkii la dheelminayay rasuulka calayhi salaatu wasalaam afartaa marba nabiga halkaabaa laga jeexay sala allahu calayhi wasalam haddii aad tidhaahdo waa la jeexay ma dhaawac ma aha ama nabar ma lagu arkay may waxba laga dareemi may jeexiddaa la jeexay wax laga dareemayaa ma jiraan waxa weeye xikmad ilaahay isla markiiba waaba daawooba waaba iska bogsadaba nabigeenna calayhi salaatu wasalaam halkaabaa laga waday masjidulxaraam ayay macnaha waxa weeye masjidul aqsa baan rabaa ay tageen nabigeenna calayhi salaatu wasalaam iyo malaku jibriil daabadda intay sii saarnaayeen baa la yidhi cajaa'ib aad u fara badan ay waddada kula kulmeen dad u yeeraya waxaa ka mid ahaa nin u yeeraya dhinaca midig ka xiga nin u yeeraya dhinaca bidix ka xiga malaguu nabigu su'aalayay shayguu arkaba markaabuu odhanaya daacigan midkan ii yeeraya waa maxay kan kuu yeerayo dhinaca midigta kaaxiga ahi waa daaci nas yahuud haddaad ajiibi lahayd ummaddaadoo dhan yahuud bay noqon lahaayeen kan dhinacan kale kaaxiga bidixda haddaad ajiibi lahayd waa ninka nasaarta ummadda ugu yeeree ummaddaadoo dhan nasaari nasaar bay noqon lahayd wuxuu nabigu arka calayhi salaatu wasalaam shay lagu soo suureeyey waa yeel duqca juuse ah oo kaleeto oo markaas sii dhacdhacayda nabigeennu wuxuu su'aalay calayhi salaatu wasalaam malaku jibriil markaasuu wuxuu yidhi waa adduunyadii cumrigeeda waxaa ka laaban duqdaa waayeelka inta ka hartay nabigeenna calayhi salaatu wasalaam waxaa la yidhi malagga iyo rasuulku intay daabadda sii wada saarnaayeen oo halkaa ay baytulmaqdes u socdeen afar meelood buu wuxuu ku yidhi meeshaan deg ee ku tuko nabiga ilaahaeyo markaasuu nabigu calayhi salaatu wasalaam wuu ka degaya daabadda markaabuu ku tukanayay afartaa meelood waxaa ka mid a meesha nabigu calayhi salaatu wasalaam oo u hijroodo madiine ah habeenkaabaa la sii mariyey nabi ciise meeshii uu ku dhashay oo loo oqoon jiray baytulaxmi ayaa ka mida baa la yidhi waxaa ka mid a nabi muuse meeshii loogu waxyooday oo duuru siina halkaabaa ka mid a waxaa ka mid a madyan geedkii oo weliba harsaday nabi muuse markii uu madyan tegey ardul falastiin bay ku sugan tahay oo markii uu ka tegey ka cararay fircoon oo ninka feerka uu ku dilay waddankii nabiyullaahi shucayb uu joogaba uu aaday halkaa markuu tegey geed buu hoos fadhiistay halkaa nabiga habeenkii waa la sii mariyey meesha shanaadoo ku tukadana waa baytulmaqdes shantaa meelood oo nabigeennu habeenkaa ku tukada waxaa lagu ishaaraa shanta salaadood oo nabiga calayhi salaatu wasalaam lagu soo waajibiyey baytulmaqdes nabigu markuu tegay calayhi salaatu wasalaam oo masjidka ay galeen waxaa lala waxay la kulmeen oo isla markiiba soo xaadiray ummad aad u fara badan oo ambiye ah oo rusul ah malaa'ig ah insiya jinni makhluuq fara badan ambiyadii ilaahay baa yimid wa arwaaxuhum axyaa wa amwaad ayagii oo macnaha waxa weeye arwaaxdoodii iyo jismigoodiibay ku yimideen le'anna ambiyadu waa nool yihiin habeenkii nabiga la dheelmiyey wuxuu sii maray nabi muuse oo qabrigiisa ku tukanayaa nabigu sii maraa buu ihi calayhi salaatu wasalaam nabiyullaahi ciisaan sii maroo tukanaya aan samada ku sii maray ee macnaha lay tusiyey nabiyullaahi ibraahim baa lay tusiyoo tukanaya nabigana waxaa la yidhaahdaa calayhi salaatu wasalaam huwa xayun fii qabrihi walihaadaa xurrimat min turaasihi zahraaw oo nabigu qabrigiisu ku nool yaho salaanta marka aan salaanno wuu naga radinayaa nabigu calayhi salaatu wasalaam qof walbuu salaamaba salliga jumcada markuu qofku ku salliyana nabiga waa loo soo bandhigayaa qof walbuu ku sallinaya rasuulka calayhi salaatu wasalaam marka ambiyadu waa nool yihiin oo qabrigoodai ku nool yihiin ciiddu ma cunto nabigu siduu noo sheegay jismigooda ciid ma cunaysa weeye nabigeenna calayhi salaatu wasalaam waxaa la yidhaah yusallii fii qabrihi yaxuju wa yactamiru wou xajinayaa waa cumraysanayaa salaaddii buu tukanayaa faman lam yactaqid haadaa fa huwa sindiiqun qofkaan sidaa u ictiqaadin nabi moxamed qalbiga qof munaafiqa ah buu noqonayaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam markii ambiyadoo dhan baytulmaqdes masjidka loogu soo kulmiyey malakul jibriil baa salaaddii aadaankeedii aadaankii akhriyey oo aadaamay aadaankii aadinay markaa buu nabiga yidhi dadka duji calayhi salaatu wasalaam nabiga calayhi salaatu wasalaam ka bacdi aalatulmicraaj shay la raaco weeye oo qofka qaadaysa halkii micraajba macnaha hal marow qaadaya markaasuu samada tegaya samada kale haddana laga qaadaya samada tan kalea lagu sii xiraya waa marka jaranjarooyin xilqada oo macnaha samaysan oo sidaa markuu cagta u saaro ay hal minid waxaan dhammayn bay meel walba la gaaraysaa weeye micraaj samaawaadka dhan oo ku dhaafayo nabigeenna calayhi salaatu wasalaam halkii micraajba wuxuu isku jiraa shan boqol oo sano inta loo socdo daqiiqadowna ku dhaafa nabigeennu calayhi salaatu wasalaam toddobadii samo ayuu nabigu sii wada maray samo walba markuu rasuulka ou tago nabi ambiyada ka mid a ayuu kula kulmayey samada koowaad oo samaa udunyaa loo yaqaano nebi aadam buu rasuulku habeenkaa ku sii arkay calayhi salaatu wasalaam nebiyullaahi aadam ayuu rasuulku ku arkay baa la yidhaahdaa weliba xadiis imaamu muslim iyo soo qaadanayaan nabigeenna calayhi salaatu wasalaam xadiis oo warinaya ee saxaabi la yidhaahdo maalik ibnu sacsacata loo yaqaano xadiidkaasi wuxuu caddaynayaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam waa la dheelmiyey daabad baa lagu dheelmiyey daabatan bidaabatin abyada duuna albaqli wa fowqa alximaar alburaaq baa lagu magacaaba waa daabad dameerkana ka weyn baqashana ka yar baa la yidhi daabaddaas waa macnaha waxay ka mid tahay xayawaanaadka la yidhaahdo tobanka xayawaan oo jannada gelaya daabaddaa buraaqa nabiga calayhi salaatu wasalaam baa ka mid a nabi moxamed lagu qaaday waa daabaddii nebiyullaahi ibraahiim marku kacbada ka imaanayo halkaa oo uu imaanayo nabiyullaahi ismaaciil iyo wiilkiis uu ku soo booqanayo ou soo raaci jiray baa layidhi daabaddaas nabigeenna habeenkii lagu dheelmiyey jannada xayawaanaadka gelayay bay ka mid tahay nabigeenna calayhi salaatu wasalaam nabiyullaahi ibraahiim wankii jannada looga keenay oo nabi ismaaciil looga lagu furtay isaguna xayawaanka wuxuu ka mid yahay jannada gelayay naaqadii mucjisada ahaad oo nabi saalix xayawaanaadkaas bay ka mid tahay jannada gelayay shimbirkii hudhudka la dhihi jiro oo qur-aanka lagu sheegay suuratu namli iyo quraanjadii nabi sulaymaan la hadashay iyo shimbirkii hududkaa oo wax walba u sheegi jiray nabiyullaahi sulaymaan shay walba iyo meeshii biyo ku jiraan dhulkan hoostiisa halkaa hala qodo dhihi jira oo tilmaamayey oo gafuur ku garaaci jiray isaguna xayawaanaadka wuxuu ka mid yahay jannada gelaya baqarada suuratulbaqara loogu magac daray baqaratu bani israa'iil waa sici cadka laga soo gooyey oo markaa meydka lagu dhiftay meydkii uu soo noolaaday sacaasuna wuxuu ka mid yahay oo nabiyullaahi muuse ilaahay markuu bariyey noo bari ilaahay la yidhi sici la yidhi ha la gowraco saxaas wuxuu ka mid yahay xayawaanaadka jannada gelaya ximaaru cusayr ninkii la dhihi jiray cusayr oo reer banu israa'iil isaguna ahaa dameerkiisii isagiiyo dameerkuba macnaha waxa weeye boqolka sano dameer iyo macnaha waxa weye meesha iska olaan jiray isaguna wuxuu ku jiraa xayawaanaadkaas sidaasoo kaleeto waxaa ka mid a xayawaanaadkaas qaybahaasoo dhan ayaa ka mida weeyaan waa ilaa toban baa la gaadhsiiyaa kalbu asxaabulkahfi ayaa ka mida baa la yidhi nabigeenna marka calayhi salaatu wasalaam daabaddaas baa loo keenay waa la wado rasuulka calayhi salaatu wasalaam samaawaadkaas oo dhan baa la sii mariyey samada koobaad nabi ibraahim nabiyullaahi aadam markuu ku arkay wuu salaamay uu soo dhoweeyey nabiyullaahi aadam dhinaca midigta ah wax madmadow baa ka fadhiya buu yidhi oo dhooban dhinaca bidixdaana madowye fara badan markuu dhinaca midigtaa fiiriyo wuu qoslayaa dhinaca bidixda hadduu fiiriyo waa boynayaa markaasaan waxaa idhi buu yidhi man haadaa yaa jibriilu bal midkaani muxuu yahay markaasuu yidhi haadaa aadam wa haadihi alaswidatu can yamiinihi wa can shimaalih nasabu baniihi dadkan faraha badan oo muuqaalyadan midigta ka fadhiyaa waa carruurtiisii ahlu jannada ahaa markuu fiiriyo u qoslaa nabi aadam dhinaca bidixda kuwa joogana waa ahlu naarkii ilaahan ka magan galnay markuu fiiriyana wuu naxaa wuu ooyaa nabi samadii labaad baan tagna buu yidhi waxaan kula kulannay nabiyullaahi ciisa iyo nebi yaxye samada saddexaad baan usii gudubnoo waxaan kula kulannay nabiga la yidhaahdo nebi yuusuf samada afaraad baan usii gudubnoo waxaan ku sii marnay nabiyullaahi idriis samada shanaadna waxaan ku sii marnay nabiyullaahi haaruun samada lixaadna nabi muuse calayhi salaam nabi walba markuu rasuulku sii marayo waa marxabaynayaa wuu salaamayaa calayhi salaatu wasalaam nabi muuse markuu sidaa uga gudbay ayuu iska ooyi waa la su'aalo waxaa la yidhi maxaa kaa ooyinaya markaasuu wuxuu yidhi wiilkan yar nabiyullaahi moxamed iga dambeeyey ummaddiisa inta jannada ka gelayda way ka fara badan tahay aniga ummaddayda marka nicmadaasan macnaha waxa weeye uu u jadbaysan oon u oynayaa weeye nabigu samadii toddobaad buu tego wuxuu kala kulmay nabiyullaahi ibraahim isaguna aad buu u soo dhoweeyey waa la sii gudbiyey hadda samo walba malaa'igta ilaahay baa ka buuxa baa la yidhi maxaa yaele malaa'igta ilaahay waa tiro badan yihiin aad bay u tiro badan yihiin weeye guri la yidhaha baytulmacmuur oo samada toddobaad inuu ku sugan yahay la sheego ama ka sii xaggeeyo ayuu nabigu habeenkaa loo sii dheelmiyey calayhi salaatu wasalaam gurigaa waxaa ku tukanaya baytulmacmuurka la yidhaahdo halkii marba maalin walbaba nabigu siduu noo sheegay calayhi salaatu wasalaam toddobaatan kun oo malag hadday ka soo baxaan dib ugu laaban mayaan waxaa kaloo loo sii gudbiyey sidratulmuntaha micraajyaalku marka waa toban toddobada samo haddana sidratulmuntaha geed la yidhaha baa loo sii gudbiyey sidratulmuntahaha geedka la yidhaahdo caleentiisu aashuumada hajaro ayay la egyihiin ee waxaan rabaa midhihiisu caleentiisuna maroodiga macnaha waxa weeye dhegihiisay shabbahdaa buu nabigu leeyihi salkiisa afar webi oo labana ay baadin yihiin labana muuqdaan ayaa soconaya nabigu calayhi salaatu wasalaam wuu su'aalay webiyaalkan labada baadinkaa waa jannaday ku sugan yihiin baa la yidhi labada muuqdana waa niil iyo furaad niilku ardulmasar oo ku sugan yihi furaadkuna ardulciraaq buu ku sugan yihi nabigeenna calayhi salaatu wasalaam toddobada saba marka la dhaafiyey sidratulmuntaha la geeyey sidratulmuntaha meesha la yidhaahdo oo dadka makhluuqaadka nabigeenna maana wax kaloo dhaafay male geedkaas wax kaloo dhaafay male oo gudbayba geedkaa wax kaloo dhaafay male marka sidratulmuntaha markii laga gudbiyana baytulmacmuur baa la geeyey baytulmacmuur marka la dhaafiyana mustawaa meel la yidhaahdo oo nabigu calayhi salaatu wasalaam uu maqlayo qalmaha malaa'igtu wax ku qorayaan baa la geeyey tobankaa micraaj waxaa lagu ishaarayaa tobanka sanoo nabigu uu madiino joogi doono calayhi salaatu wasalaam nabiga ugu dambaystii ilaahay buu la faqay macnaha ilaahay buu la hadlay oo habeenkaa munaajaad ayuu nabigu calayhi salaatu wasalaam ilaahay la galay baa la yidhi nabigeenna salawaatullaahi wasalaamu calayhi salaad buu ilaahay ku soo waajib yeelay subxaanahu wa tacaala nabigeenna suuban salaad baa lagu soo waajib yeelay marka salaadihii nabiga loo soo dhiibay waxay gaarayeen baa la yidhi konton salaadood ayuu ilaahay subxaanahu wa tacaala nabiga ku soo waajib yeelay kontonkii salaadood nabigu isagoo noo wadu soo laabtay nabi muuse markuu samada shanaad ku lixaad ku soo maray ou su'aalay maxaa lagugu soo waajib yeela buu yidhi markaasuu nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam ummadaadu ma awoodda buu yidhi anigu reer banu israa'iil baan la soo dhaqmay wayna awoodi waayeen ummadaaduna arrintan ma awooddo reer banu israa'iiloo kuwan ka xoog badan laba ragcoo subaxii ee laba ragcoo galabkii bay awoodi waayeen ummadaadu konton ma awooddo u laabo rabbigaaga weydii in uu dhibkan kaa fududeeyo ummadda ka fududeeyo nabigu waa noo su'aalay ilaahay subxaanahu wa tacaala ilaahay buu noo baryey salaadii toban toban ra toban toban macnaha salaadood baa looga fududeeyey dhowr mar buu ilaa ku laabta shan mar ugu yaraan markii dambena shan salaadood baa laga fududeeyey waxaa soo haray shan salaadood oo kale ah oo ajirkeedu konton salaadood ou la ekaanaya baa la yidhi nabigu markaasuu u hoggaansamay sala allahu calayhi wasalam haddaba waxaa la yidhaha dheelminta nabigu calayhi salaatu wasalaam nuucyadaasi ku dhacday baa la yidhaahdaa salawaatullaahi wasalaamu calayhi nabiga marka la dheelminayo qaababkaasoo dhan ayaa lagu tilmaamaa nabigu ugu dambaystii markii la dheelmiyo wuu soo laabtay subaxiiba uga sheekay maaga qura uga sheekeeyey qurayshtii iyo dadkii meesha joogay markaabay ku inkireen nabigu isagoo taagan xijru ismaaciil kacbada halka isagoo taaganoo murugaysan ayuu ilaahay baytulmaqdeskiibay ku xujeeyeen ma waxay dhaheen kaa rumaysan mayno samadan tagaye bal nooga sheekay baytulmaqdes baan naqaani markaasuu ilaahayba tusiyey meesha isagoo fadhiya ayaa nabiga loo muujiyey ilaa hal bil meel loo socdo ay isku jiraan halkaygii anigoo jooga baan arka buu yidhi waxa weeye meeshii la ii dheelmiyey markaas baan hal hal uga hadlay buu nabigu calayhi salaatu wasalaam oo tilmaamay nabigeenna marka calayhi salaatu wasalaam dheelminta la dheelmiyey qisadeedu aad bay u dheer tahay qaababkaasoo kaleeto ayaana looga sheekeeyaa weeye markii la dheelmiyey nabigu calayhi salaatu wasalaam habeenkii la dheelmiyey waxyaabaha ilaahay tusiyey way badnaayeen dad badan oo la cadaabayo nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa la sheegaa in habeenkaa la tusiyey waxaa kaloo la tusiyey markay baytulmaqdes ay tageen nabigu aad buu u oomay baa la yidhi markaas malakul jibriil baa wuxuu u keenay saddex weel oo biyo ku jiraan ee macnaha cabitaan ku jiro oo midna uu yahay khamro midna uu yahay biyo midna caano nabigu caanihii buu qaatay calayhi salaatu wasalaam markaasuu wuxuu yidhi malagii asabta alfidra diintii iyo xaqii baad asiibtay haddaad qaadan laheed khamrada caawo qaadan laheed hadba ummaddaadoo dhan baadi bay noqon lahaayeen haddii aad biyaha qaadan laheed ummadaadu biyihii ku halaagsamin lahaayeen laakiin hadda caanihii baad qaato xaqii baad asiibtay nabigeenna calayhi salaatu wasalaam dad badan oo la cadaabayaa la tusiyey waxaa ka mid ahaa kuwo la googoynayo faruuryahooda iyo waxa weeye carabyaalkooda la googoynayo oo naarta lagu cadaabayo ilaahan ka meengalnay markaasuu nabigu su'aalay malakul jibriil kuwaan sidan loo cadaabayo ii sheeg buu yidhi markaasuu wuxuu ugu jawaabay haaulaa'i alladiina tatafaaqalu ru'uusuhum can asalaati almaktuuba dadka salaadda waajibkaa tukan waaye oo salaadda ilaahay u soo kicin waaye sidaas baa loo cadaabayaa buu yidhi waxa kaleeto oo ka mida nabiga waxyaabaha habeenkaa la tusiyey dad waxaan rabaa macnaha waxa weeye dad la garaacayo dad la googoynayo carabkooda iyo maqaskooda nabiga la tusiyey oo naarta lagu cadaabayo markaasuu malagii su'aalay dadka sidaan loo cadaabayo ii sheeg markaasuu wuxuu yidhi ma ahayn wuxuu macnaha wuxuu yidhi kuwa madaxoodu ka cuslaada salaada ma ahayn wuxuu ugu jawaabay baa la yidhi haaulaa'i khudabaa'u lfitna saasay ahayd kuwaani waa kuwa balaayada ummadda ugu khudbeeya oo baadilka ummadda ugu yeedha waxaa kaloo nabiga la tusiyey dad madaxa dhagax lagala dhacayo madaxa dhagax lagala dhacayo malaa'igtu ay dhagax la dhacayaan kuwaana ii sheeg buu yidhi markaasuu yidhi waa kuwa salaada tukan waaye usoo kaci waaye kuwaas weeyaan saasay qisadu ahayd waxaa kaloo nabiga la tusiyey calayhi salaatu wasalaam dad korkoodoo dhan murmurxinaya oo isdiirdiirayo ayagu isbaabiinaya kuwaana maxay yihiin buu yidhi markaasu wuxuu yidhi waa kuwa dadka hilibkooda cunaya oo saacad walba ummadda xamanaya nabigeenna calayhi salaatu wasalaam habeenkii la dheelmiyey qisooyinkaasoo dhan ayaa looga sheekaya iyo kuwa ka sii badan waxaa ka mid a waxyaabaha laga hadlo nabigeenna calayhi salaatu wasalaam ilaahiisuu soo arkay subxaanahu wa tacaala rabbigiisa ayuu arkay bicaynay ra'sihi buu ku arkay hadda nabiga calayhi salaatu wasalaam ilaahay inuu habeenkaa arkay oo waxa weeye soo jeed ku arkay waa sida cabdullaahi ibnu cabbaas iyo caddeeyeen indhihiisa ku arkay caqiidada masaladaasi waa masale nuucaasa weeyaan in kasta oo macnaha aqwaal diideen ay jirto oo dhahaysa indhihiisa kuma arkinin wa kullu nabiyin khasahu bifadiila nabi walba ilaahay darajow siiyey wa khasa biru'yaahu nabiya muxameda laakiin nabi muxamed ilaahay wuxuu ku gooni yeelay ilaahay buuba habeenkaas soo arka weeyaan aragtida ilaahay mu'miniinta helaya aakhiro mu'miniintao dhan way helayaan laakiin nabi soo jeed qof ilaahay ku siiyey oo ilaahay adduunyada isagoo jooga ilaahay soo jeed ku arkay oo nabiga ahaynu ma jiro nabi walba lama siin ilaa nabi moxamed maahane calayhi salaatu wasalaam sidaasaa la yidhaahdaa sidaas weeyaan nabigeenna calayhi salaatu wasalaam waxaa la yidhi habeen baa la dheelmiye baa la yidhi waa lilcadaala walidaa qiila iftaqara annahaaru cala alleyl habeenkiibaa maalinka u faanay bishamsi qorraxdu ku faanay markaasaa la yidhi haddii qorraxda aad ku faanayso haddee macnaha nabi moxamed oo shamsul wujuuda ayaa samada soo aadi doona weeyaan hadaad nabiga ku faanaysa adug ay qorraxda ku faanayso nabigeenna calayhi salaatu wasalaam ilaahay markuu arkaya baa la yidhi aragtidaasu ma ahayn middeenoo kaleeto waa aragti aan kayfiye lahayn oo ruuxa mar'iga bikayfiyatin min kayfiyaati alxawaadis ilaaha uu arkayo wax ka hor imaanaya jiha ka xiga meel ku kooban ma ahayn wanxisaar walanxisaarin lilmar'i cinda araa'i oo wax macnaha kooban oo meel ku koobanna ma ahayn baa la yidhi nabiga marka aragti nuucaasa ee waxa weeye arrinta nuucaasa buu ilaahay gaarsiiyey shantaas salaadood ayuuna nabi moxamed calayhi salaatu wasalaam ilaahay ku soo waajib yeelay sala allahu calayhi wasalam ayaa la yidhaahdaa dheelmintiisana sidaas baa nabiga looga hadlaa sala allahu calayhi wasalam korinta samaawaadka loo koriyana ayadana noocaasa nabiga looga sheekeeya dheelmintiisa iyo korinta samaawaadka loo koriyaba waxaa kaloo la yidhaha nabiga calayhi salaatu wasalaam sababta micraajku waxay maxay ahayd baa layidhi waxay kaloo culummadu ay dhahaan nabigeenna calayhi salaatu wasalaam maadaama ilaahay habeenkaa uu la khidaabay haddaba waxaa laga qaada ilahay inuu kor jiro maya maadaama samaawaadka kor korkooda loo dheelmiyey nabi muuse ilaahay dhulka dushiisa kula hadlay nabiyullaahi yuunusna fii badni alxuut malayga caloosha isagoo ku jira waxaan rabaa yaxaaska calooshiisa oo ilaahay la hadlay nabi moxamedna fawqa sabci samaawaat buu kula hadlay marka ilaahay subxaanahu wa tacaala makhluuqa makaan leh oo meel jooga laakiin ilaahay asaga jiho iyo makaan looma sugo weeyaan leanna ilaahay wuxuu ahaada buu yidhi sayidinaa cali ayadoon makaan iyo meel jiraba adduunka la arag ayuu ilaahay huwal awalu midka horreeyabuuba ahaa oon meel ka soo bilaaban wal aakhiru midka dambeeyo weeye oon meel ku dhammaanin subxaanahu wa tacaala ilaahay wax bini aadamka iyo makhluuqa lagu mateli karana ma aha samada ee sababta micraajku waxay ahayd baa la yidhi dhulka ayaa samada u faanay dhulkiibaa wuxuu yidhi anaa kaa khayr badan aniga bilaad iyo bixaar iyo webiyaal iyo geedo iyo buuraa laygu qurxiyey samadu waxay tihi qorax iyo xidigo iyo buruuj iyo carshi iyo kursi iyo janno kulli meeshaydii ku sugan yihiin dhulkiibaa wuxuu yidhi guri oo lay kacbadii ilaahba aniga ugu sugan oo hadda dhammaan lawa soo wada booqanayo samadu waxay tihi baytulmacmuur ba anigaba igu sugan ma adiga iga fiican baytulmacmuur iyo kulli waxaasoo dhan iyo macnaha waxa weeye jannadii iyo kulli anay igu sugan yihiin markaasuu dhulku wuxuu yidhi aniga kaa wanaag badan maxayle nabi moxamed calayhi salaatu wasalaam ayaa aniga dhexdayda ku sugan oo korkayga marmaraya marka xoogaay waxaa la yihi samadii jawaab waa weyday culammada xigmadaha soo qaataan markaasi ilaahay u cabato o ilaahay dhibkeeda macnaha u sheegatay marka sababtaasaa nabigana samada loo geeyey si macnaha xigmadaasna waa lasoo qaata wa ballaqa alumma nabigu markuu subxii habeenkii la dheelmiyey subaxeedii nabigu calayhi salaatu wasalaam ummadiibuu isrihii uga sheekeeyey wa ballaqa alummata nabigu ummaddii wuxuu gaarsiiyey bilisraa'i dheelmintii buu gaarsiiyey calayhi salaatu wasalaam wa fardi khamsatin shan salaadood waajib yeelkeedana ummaduu gaarsiiyey bilamtiraa'in shaki la'aan weeyaan nabigu calayhi salaatu wasalaam ummaddii wuxuu gaarsiiyey bilisraa'i dheelmintii iyo wa fardi khamsatin shan salaadood in la soo waajib yeelay bilamtiraa'in shaki la'aan shantaas salaadood ilahay inuu waajib ka dhigay sayidina abubakar dhammaan markii qof walba gaaladii markay dhaheen waa beeniyeen rasuulka oo inkireen oo diideen sayidina abubakar ha loo yeeray dhaheen bal ha nala dhegaystee sayid abubakar wuxuu yidhi waan rumaynayaa nabiga ilaahay calayhi salaatu wasalaam waa rumeeyey qad faasa waxaa liibaanay sidiiqun run badane bitasdiiqin rumayn buu ku liibaanin lahu nabiga uu rumaynayo calayhi salaatu wasalaam sayidina abubakar wuu liibaanay run badana ayaa loo yaqaana cabdullaahi baa la yidhaahdaa magaciis maxaa nabigu rumaynaya calayhi salaatu wasalaam xaalad walboo nabigu la yimaado wuu u rumaynayaa sala allahu calayhi wasalam wa bilcuruuji wasidqu mubtade halkaa baa laga dhigaa runtii waa fa wa wasidqu runtii bilcuruuji korinta samaawaadka la rumeeyo waa fa sidqigaasu wuxuu waafaqay ahlahu qofkii ahalka u ahay waa sayid abubakare ayuu waafaqay wasidqu runtii bilcuruuji korinta nabiga samaawaadka loo koriye la rumeeyo waa faa sidqigaas wuxuu waafaqay ahlahu qofkii ahalka u ahay waa sayidina abubakar macnaha sayid abubakar waa waa bar horow ka rumeeye weeye imaamkii kitaabkan qoraa wuxuu leeyahay wa haadihi caqiidatun mukhtasara wa haadihi middaani caqiidatun caqiida weeye caqiidadaasoo mukhtasaratun la soo gaabiyey caqiida waxaa la yidhaha qofku wuxuu ka diin yeesho oo qalbigiisa uu ku xidho caqiidatun xasanatun ay saalimatun min ashaki caqiido wanaagsan iyo caqiido faasida waata loo qaybiyo wa haadihi middaani caqiidatun caqiido weeye caqiidadaasoo mukhtasaratun la soo gaabiyey walilcawaami sahlatun wa sahlatun mid sahlan weeye lilcawaami dadka caamada ah waa caqiido sahlan oy baran karaan muyasaratun ee la fududeeyey lama adkayn cawaamtuna way baran karaan caamadu waa dadka cilmiga bilowga ku ah alaakhiduuna fii awaa'ili alcilm cilmiga bilowgiisay baranayaan cawaam baa la yidhaahdaa ma aha caalimiin ma aha kitaabka sheekha qoray magaciisuu noo sheegayaa naadimu tilka middaas caqiidadaa sheekha tixoo nadmi macnaha nooga dhigay oo noo qoray oo noo nadmiyey noo ururiyey axmedu weeyaan axmedkaasu almarsuuqiyu marsuuqi loo nisbeeyey marsuuqi loo nisbeeyey asayidu marsuuq kunyadiisa abulfaws baa la yidhaahdaa wa ismu abiihi moxamed ramadaan alxasani waalxusayni weeyaan man weeye axmedkaasoo man qof ahaa yantami u abtirsanaya ama u nisbo sheeganaya lisaadiqi nabigii runlowga ahaa almasduuqi ee hadalkiisa loo rumeeyo nabi moxamed buu u nisbo sheegtaa nabi moxamed calayhi salaatu wasalaam ayuu sheekha kitaabka qoray waa asharaafo nabi moxamed calayhi salaatu wasalaam ayuu ku abtirsadaa weeye markii la yidhaaha loo abtiriyo nabi moxamed buu ku abtirsanayaa sala allahu calayhi wasalam lisaadiqi almasduuq ayuu u nisbo sheeganaya waalxamdu tilmaan wanaagsan lilaahi ilaah bay u sugnaatay wasallaa sallama wasallama wasallaa ilaahay ha u naxariisto oo wasallama ilaahay ha nabadgeliyo cala annabiy nabiga dushiisa calayhi salaatu wasalaam khayri man duul midka ugu khayr badan ahaa qad callama ummadda waxbaray ummadda qof waxbara midkii ugu khayr badnaa waa nabigeenne dushiisa salli iyo salaam allaha yeelo waa nabi moxamed calayhi salaatu wasalaam walaali ahalada nabiga dushoodana salliyi salaam allaha yeelo iyo wasaxbi asxaabta nabiga dushooda iyo wa kulli murshidin mid walba ummadda irshaadiya oo ummadda hanuuninaya oo muslixa oo ummadda khayr ku hanuuninaya iyo wa kulli man qof kulligii bikhayri hadyin yaqtadii iyo wa kulli man qof kulligiiba salliyi salaam allaha yeelo mankaasoo yaqtadii dayda bikhayri hadyin hanuunka khayrkiisa qof walboo ku dayanaya oo waddada hanuunka iyo khayrka iyo meesha ilaahay raadi ka yahay raacaya korkiisa badbaado allaha yeelo wa as'alu alkariima wa as'alu waxaan weydiisanayaa alkariima allaha deeqsiga ah oo kariimka ah ikhlaasa alcamali sheekhu wuxuu leeyahay ilaaha kariimka waxaan su'aalanayaa camalkayga inuu iga dhigo mid ilaahay dartii looga jeedo ikhlaasku saddex darajow leeyahy ilaahay inaad caabuddo adigoon sawaab damacii u samaynayn iyo ciqaab ka carariddeed keliya daacada u samaynaya likownihi ilaahaka wa anta cabdah adugu inaad tahay addoonkii ilaahay asna uu yahay ilaahay ku abuuray waxaa la yidhaha waa ikhlaaska meesha ugu xaggeeda ilaahay inaad caabuddo adigoo waxa weeye sawaab dalbaya ciqaabna ka baqaya waa darajada labaad oo meelsha dhexaa darajatulwusdaa lilikhlaas baa la yidhaah meesha ugu dambay ugu hoosayda in aad caabuddo ilaahay subxaanahu wa tacaalaa si aad cibaadadiisa ugu macnaha waxa weeye fa yuqaalu hada caabid wa saalix ow tacmal litaxsiili addunya suurat lwaaqica ayaad akhrinaysaa si aad qaninimo iyo waxyaabaha ugu gaarto wawa adnaaha waa meesha ugu hoosayda midkaas wa as'alu lkariima ilaaha kariimka waxaan su-aalanayaa ikhlaasa alcamali camalkayga inuu iga dhigo mid ilahay dartii looga jeedo iyo wa nafca kulli man qof dhammaantii in uu ku anfaco qofkaasoo bihaa bi haadihi alcaqiidati caqiidadan la soo qoray qad ishtaqala ku mashquula qof walba oo kitaabkan isku mashquuliya oo barta oo macnaha ka faa'iidaysanaya ilaahay inuu ku anfaco ayuu sheikhu ilaahay weydiiye ilaahay nagu anfaco abyaatuhaa kitaabkaa marka haddii la yidhaha caqiidadan abyaadeeda qadarka inta bayd oo shacirahay tahay waa konton iyo toddoba bayd ramzi marka xuruuf baana la kugu sheegayaa xuruuftaana xisaabta la yidhaha xisaabu jamalka inta ay ka keentaa lagu xisaabinaya markii xisaabtaa la fiiriyo inta ay noqoto oo baydow kitaabku noqonayaa weeye abyaatuhaa caqiidadan abyaadeedu mayzun waa miim ya za saddexdaa xaraf xisaabta ay xisaabu jamal markii loo fiiriyo jamalu kabiir iyo jamalu saqiir baa weliba loo qaybiyaahe inta ay keenaan oo kale ayuu leegyaha weeye mayskaasoo bicaddi aljamali xisaabta la yidhaha xisaabu jamalu kabiir ku socota weeyaan marka mays miimku meeqow keenaa miimka meeqow keenaa afartan xisaabta ya-duna meeqay keentaa toban za-duna toddobo isku dar marka waa konton iyo toddoba bayd oo shicira intaa weeye kitaabku saasaa looga jeedaa taariikhdii la qoray taariikhda hadda kun iyo afar boqol iyo soddonka aan marayno maxay maraysay kitaabka markii la qoray waxay maraysay kun iyo laba boqol iyo konton iyo sideed sano hijradii nabiga marka laga joogaa kitaabkan la qoray calayhi salaatu wasalaam xisaabtan laam ya xa ya hayn ra intaa xuruuftaa markii la tiriyo xisaabtaa hadda aan sheegayna loo tiriyo tiradaa ay keenaan oo taariikhda hadda aan sheegnay ah ayaa kitaabkan la qoray markay ahayd taarikhda hijrigu taariikhuhaa caqiidadan taariikhdeedu lii xayu xayun gurun lii xayun gurun macno kale uma baahna laam ya xa ya hayn ra xuruuftaasu xisaabta ay keenaan xisaabu jamalka marka lagu tiriyo jumalin jumalin xaal ay tahay xuruuftaasu xuruuful jamalka marka lagu xisaabiyo xisaabtay keenaan hijrada intaa markay marayso ayaa taariikhdaasaa la qoray xuruuftaa marka xisaabi xuruuftaa maxaa ugu horreeya lii laam laamku muxuu keenaa soddon ya-du maxay keentaa toban xa-du meeqay keentaa xisaab ahaan sideed ya-dii haddana soo laabatay lii xayun xa xayun ya-baa ku xigta ya-du meeqay keentaa toban qurun qaynku meeqou keenaa kun ra'du meeqay keentaa laba boqol intaa hadda aan sheegnay isku deji waa kun laba boqol konton iyo waxa weeye siddeed sano hijrada nebi moxamed markii laga marayo calayhi salaatu wasalaam ayaa kitaabkan la qoray jumalkuna waa jumalu kabiir weeyaan marka xuruuftan la yidhaahdo abjad huwas xudayi kalaman sacafas qarashad saakhud daadiq xuruuftaas xuruful abjadka la yidhaahdo ayaa xisaabtan loo isticmaalaa oo waxaa la yidhi abjad oo kale masalan hamsadu hal bay keene ba'du labo jiimku saddex daalku afar huwas markii la yidhaahdo ha-du shan bay keenaysaa weeyi shan bay keenaysaa wowgu lix macnaha lix buu keenayaa za'du toddoba saasay ku soconaysaa weeyaan laga bilaabo abjad ee xuruuftaa waxa weeye ee laga bilaabo hamsada ilaa da'da laga gaaro xuday ilaa da'daa laga soo gaaro uxaad weeyaan mid walba xaraf walba xaraf ka dambeeya labanlaabkiisuu noqonaya oo hal kusii darsanaya macnaha hamsada kow maxaa ku xiga ba abjad ba'dii hal kale ugu dar labo jiimkii hal kale ugu dar saddex daalkii hal kale ugu dar af saasaad ku wadaysaa ya-da laga bilaabo ilaa saadka acshaar weeyaan toban toban baa loogu daraa sidii haddoo kaleeto qaafka laga bilaabo ilaa da'da xarafka laga gaaro ilaa da'da laga gaaro daadiq da'daas da'daas laga gaaro waxa weeye mi-aad boqol boqol baad ugu daraysaa midkii kan qaybtu keen kale boqol kale ugu sii dar qaynkuna waa keligiise kunow keena samaytuhaa caqiidata alcawaami min waajibin fi ddiini bitamaami samaytuhaa waxaan ku magacaabou sheekhu yidhi caqiidadan caqiidata alcawaami caqiidatu alcawaam baan ku magacaabay oo min waajibin ah waajibkaasoo fi ddiini diinta dhexdeeda ahaaday waajibkaasoo bitamaami dhammaystir la jirkiisa weliba haddana ahaaday caqiidadan waxaan ku magacaabay caqiidat alcawaam oo min waajibin ba ahaa buu ku leeyahy sheekhu waajib ah weeyaan caqiidadaasoo weliba haddana waajib ah waajibkaasoo fi diini diinta dhexdeeda ahaaday bitamaami maca tamaami dhammaystir lala qabo waa caqiido oo dadka cawaamta ay ka faa'iidaystaan cilmiga bilowga ku ah loogu talagalay oo diintii islaamka umuur ddiin afar buu ku sheegay imaamu nawowi waa sidqi qasad cahdi iyo macnaha waxa weeye tarkun limanhiyin kadaa sixatu lcaqdi halkaa marka waxaa noogu dhammaaday dersigii toddobaad kitaabkeennii caqiidatu alcawaam dersigiisii toddobaad ilaahay waxaan su-aalaynaynaa kitaabka inuu nooga yeelo khaalisan liwajhi alkariim wa an yanfaca bihi an nafca alcamiima nafci caama ummadoo dhan inuu ilaahay ku anfaca ilaahay su-aalanayna qofka caqliga saliimka ah iyo khuluqa qawiimka ah leh sidaasoo kaleeto waxaa laga rajaynayaa an yarfaca asaraatii wa yastura hafawaatii wa kun yaa akhii lilcuyuubi saatiran wallaha as'al an yakuuna lidunuubi kaafira ilaahay waxaan su-aalanaynaa dembiga inuu ahaado mid noo dhaafa ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله وسلم وشرف وكرم على النبي الرؤوف الرحيم وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين halkaa waxaa noogu dhammaaday dersigeennii toddobaad oo ugu dambeeyey kitaabka lira caqiidatu alcawaam ilaahay ha nagu anfaco ilaahayna hana fahamsiiyo waa kitaabkii sagaalaad kutubihii yaryarka ahaa oon ku ballanay midkii sagaalaad weeye waxaa noo laaban oo kali ah kitaabka la yidhaahdo kitaabka caqiidatu daxaawiya noo laaban sheekh salafu saalixi ka mida baa qoray kitaabkaasaa noo bilaaban doonaa noogu xigi doona insha allah ilaahay hanaga hanaga sheekana ha u naxariisto kitaabkana ha noo fudeeyo kuwii ku camal fala ku dhaqma oo caqiidada ku sugan siirada kitaabkaana uu qorayo duruustiisa ka faa'iidaysta ilaahay naga dhigo wallahu waliyu tawfiiq wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu